wasiirka dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed bare maxamuud oo shirjaraid ku qabaday xafiisya magaalada muqdisho iyo weliba uusa ka dhawaaqay in shirweynaha dhallinyarada soomaaliyeed uusa dhihi doona labaatanka bilan may waana ka dhihi doono magaalada muqdisho welina loonku hadala doono shirkaasi awoosiyowka dhallinyarada kobaca dhaqaalaha waara iyadoona laka casuumo doona dhallinyarada dalka xirfidleyda shaqeeyasa handaruufo jiraan iyo ninsaa maxniniyo shaqeeyaan sideeda maalin shirka usoo dareen weliba laka falanqeey doone dhibaatooyinka guud ee haysada dhallinyarada soomaaliyeed sidii lanku saaran lahaaye bismillahi ramaan raxiim mar kale wasaaradda dhallinyarada ee cayaaraha waxay ku faraxsan tahay dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan kuwa dalka wax ku bartay kuwa gobolada ku nool iyo guud ahaan kuwa dibadda ku noolba ama qurba joogta waxay ku faraxsantahay wasaaraddu inay dhallinyaradu ku wargeliso inay wasaaraddu qabanayso shirweynihii qaran ee dhallinyarada kaasoo dhici doona bishaan may aynu ku jirno dabyaaqadeeda labaatankeeda kow iyo labaatan laba iyo labaatan shirka wuxuu ka dhici doonaa magaalada muqdisho wuxuu noqon doonaa insha allah sanadkan mid aada u xiiso badnaan doona mowduuc gaara ama thiim gaarna aan u sameynay kaasoo ah hal ku dhigiisa awoodsiinta dhallinyarada iyo kobaca dhaqaalaha waara youth empowerment peace and sustainable economic development hadduu ilaa irahdo shirka waxaynu ka casuumi doonaa dhallinyarada kuwooda haldoorka ah kuwooda waxtarku leh bulshada ama wax kusoo kordhiyey iyo kuwooda hal abuurkii curinta leh sidoo kale waxaan ku casuumi doonaa guud ahaan dhallinyarada kuwooda waxbartay kuwa shaqeeya kuwa aan duruufaha dalkeena ee shaqo la-aanta ay dhigtay sidoo kale waxaan ku casuumi doonaa guud ahaan dhallinyarada gobolada dalka iyo kuwa wax ku bartay dalka gudihiisa iyo gobolada waxaan kaloo casuumi doonaa ururada dhallinyarada madaxa banaan meel walba ay joogaan gudaha iyo dibaddaba waxaa idin leenaha dhalinyaro doorkan waa doorkii dhallinyarada kasoo qeybgalkiinan waa muhiim doorkan waa doorkii dhallinyarada awoodooda iyo kartidooda iyo mudnaantooda ay muujin lahaayeen dalkan keedka ama tamarta koowaad uu leeyahay ama waxa kaliya uu ku faani karo waxa waaye dhalinyaro dhalinyarada ayay ku jirtaa maskaxda iyo caqliga cududa dalkan lagu dhisi lahaa laguna horumarin lahaa kobciisa dhaqaalaha marka waxaa idin leeyahay inta madow inta madax madoobay maanka ku hartay dhalinyaro kasoo qeybgalkiinu iyo doorkiina sanadkan hadduu ilaa yiraahdo waxay noqon doontaa mid dalka wax weyn kaga bedela ama wax badan kaga tara dowlad dhiska iyo kobaca dhaqaalaha mar kale waxaa idin leeyahay kasoo qeybgal wacan doorkani waa doorka dhalinyarada